dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol afartan iyo sagaalaad oo xidhiidh ah waxa ayna ciidamada yuhuuddu geysanayaan duqeymo xooggan ay ku shiideen dad badan oo falastiiniyiin ah halka ay daawacmeen kuwo kale oo intaa ka badan dhinaca kale waxaa maanta oo xadda magaalada alkaayir ee caasimada masar ku kulmi doono laba wafdi oo ka kala socdo kooxaha muqaawamada iyo maamulka yuhuudda si loo dhammaystiro wadahadalka laga hirgelin doono khaza aanu ku horeyno duqeymaha yuhuudda ee ka wado qeybo badan oo ka mid ah khaza sida koonfurta waqooyiga bartamaha iyo bariga koonfurta magaalada khaza ciidamada yuhuuddu waxay ka geysteen duqeyn xooggan oo sababtay dhimasho iyo dhaawac duqeyntaani ayaana ka dhacday magaalada rafax ee koonfurta khaza waxaana ku shiiday afar iyo toban ruux oo shacab ah lix kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale xaafadda jiniiniya ee magaalada rafax waxay ciidamada yuhuudda duqeeyeen guri ay deganayeen dad shacab ah waxayna ciidamada yuhuuddu halkaasi ku dileen in badan oo ka mid ah dadkii deganaa guriga waxayna dhaawaceen qaar kale iyagoo burbur xooggan soo gaarsiiyey guriga la beegsaday dadka dhaawacyada qaba iyo shuhaadada ayaana la geeyay isbitaalka abuu yuusuf annajaar ee magaalada rafax halkaas ayaana lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad waxayna dadka gurmadka ka shaqeeya tilmaamayaan in burburka dhismayaasha hoostooda ay ka raadinayeen dad dhaawacyo qaba diyaaradaha yuhuudda waxay sidoo kale duuqeeyeen goob ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhalatay duqeyntaasi iyadoo sidoo kale ay duqeeyeen guri iyo madarse ay deganaayeen dad barakacayaal ah waxaana halkaasi ku shiiday tobanaan qof kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen dadka ka shaqeeya gurmadka caafimaadka muqayimka nusayraad ciidamada yuhuuddu waxay ka geysteen duqeyn haleeshay makaan ay ku sugnaayeen boqolaal ruux oo barakacayaal ah waxaana halkaasi ku shiiday dad fara badan oo u badan carruur iyo haween aan waxba galabsan halka ay dhaawacmeen kuwo kale waqooyiga marinka khaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay duqeeyeen guri ku yaala waqooyiga gaar ahaan muqayimka jabaaliya waxaana halkaasi ku shiiday tiro aad u badan oo muslimiin ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaleo hor leh sida ay xaqiijiyeen qaar badan oo ka mid a dadka goobjoogayaasha ah iyo dadka ka shaqeeya gurmadka deg dega waxaa shihiiday toddoba ruuxoo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale kadib markii ay ku habsatay duqeymo kala duwan oo ka kala dhacay madrasada abuu xusein iyo guri ay deganaayeen barakacayaasha labadan goobood ayaana ah meel ay hoy ka dhigteen dadka barakacayaasha ah sidoo kale waxaa habeennimadii xalay muqayimka jabaaliya ku shiiday labaatan ruux oo falastiiniyiin ah kadib markii ay ciidamada yuhuudda si cudwaaniya u duqeeyeen laba guri oo ku yaala jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza magaalada dirilbalax gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxa ay ciidamada yuhuudda la beegsadeen duqeyn diyaaradeed waxaana goobtaasi ku shiiday ilaa iyo sideed ruux oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga halka ay dhaawacmeen in ka badan sideed ruux afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay duqeymihii ka dhacay magaalada rafax ayaa lagu waramaya inay ku shiidin in ka badan lix iyo labaatan ruux oo ka mid a dadkii maatida ay ugu soo barakacay magaalada si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan kagana badbaadaan duqeymaha cadowtooye ee yuhuudda war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda iyo afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay guudahaan khaza ka geysteen in ka badan sagaal xasuuq oo wuxuushdhimo ah waxayna ku dileen in ka badan sagaashan ruux halkii ay dhaawaceen boqol toddobaatan iyo toddoba kale dadka kurinta iyo xasuuqaana ayaana u badan dumar iyo caruur yaryar tan iyo toddobadii oktoobar wadarta guud iyo shuhaadada muslimiinta ee khaza waxay maraysaa in ka badan soddon kun afar boqol iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacyadooduna marayaan toddobaatan iyo kow kun iyo toddoba boqol oo ruux sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza geesta kale waxay ciidamada muqaawamada falastiiniyiinta shaaca ka qaadeen in afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay fuliyeen weeraro khasaare lagu gaarsiiyey askarta yuhuudda kuwaasoo inta badan ka dhacay magaalada khanyoonis ee koonfurta jiida khaza waxaana loogu gubay gawaari gaaraya ilaa iyo lix gaari wargeeska iyo diicooda xaranoodee ka soo baxa gudaha maamulka yuhuudda ayaa lagu sheegay in dagaalka ka soconaya magaalada khanyoonis uu kasoo tallaabay magaalada uuna hadda maraya nawaaxiga khanyoonis sida deegaanka alqaraar ee duleedka magaalada iyo deegaanka alxamed ee waqooyiga khanyoonis maalintii shalay oo sabtiha aydi ciidamada yuhuudda waxaa laga dilay sida iyagu qirteen in ka badan saddex askari halka laga dhaawacay afar iyo toban kale oo shan ka mid ay xaalad halisa hadda ku sugan yihiin dagaalada lagu diriy askartan ayaana ka dhacay magaalada khanyoonis iyo deegaana hoos yimaada deegaanka xamed ee waqooyiga khanyoonis waxay ciidamada muqaawamada ku beegsadeen gaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda waxayna askartii saarneed oo dhami u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac iyadoo sidoo kale deegaano ka tirsan khanyoonis lagu burburiyey gaari mikraaf iyo gaari cagaf cagaf ah ugu dambeyntii kooxaha muqaawamada ayaa shaaca ka qaaday halkay ku dambeeyeen qaar ka mid ah maxaabiista yuhuudda ee ay gacanta ku hayeen muqaawamada taasoo ay bishii disembar ee sanadkii tegay sheegeen inuu xidhiidhka ay la laayeen ciidankii gacanta ku hayay uu go-ay abuu cubayda afayeenka milatariga muqaawamada war qoraalla uu soo dhigay barta uu ku leeyahay telegramka ayuu kaga hadlay halkay ugu dambeeyeen maxaabiista iyo raggii gacanta ku hayay ee ka tirsanaa muqaawamada waxa uu abuu cubayda qoraalkiisa ku yidhi baaritaanno aan sameynay waxaan toddobaadyadii lasoo dhaafay xaqiijinay in ay shahiideen raggii gacanta ku hayeen maxaabiistaasi kadib markay haleeshay duqayn sahaynada yuhuudda iyadoo toddoba ka mid ah maxaabiista yuhuudda ay ku dhinteen duqayntaasi maxaabiista ku dhimatay duqaynta ay ciidamada yuhuuddu geysteen waxaa ka mid ah mid saaxiib dhowla ah benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda waxaana uu sheegay abuu cubiida saddex ka mid ah maxaabiista yuhuudda ay ku dhimatay duqaynta magacyadooda isagoo intaa ku daray inay dib ka soo sheegi doonaan afarta kale kadib markay hubsadaan saddexda oo magacyadooda sheegay ayaana kale ah xaayim yuwarim iyo amiram maxaabiistan yuhuudda waxay kolsiyo horeysay kasoo muuqadeen muuqaal ay baahisay muqaawamada kaasoo loogu magacdaray ha ka teginayayna duqoobine waana muuqaal ka mid ah muuqaaladay ugu necab yihiin madaxda maamulka yuhuudda abuu cubayda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda ay duqeymaha ay ka wadaan ghaza ay ku dileen in ka badan toddobaatan maxbuus oo yuhuudda waana mid ka mid ah waxyaabaha muujinaya in ciidamada yuhuudda ay ku fashilmeen hadaaftii ay ku sheegayeen inay ugu duleen marinka ghaza